إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah culimada magaalada gaarisa ayaa ku baaqay in la caawiyo ganacsatada suuqa gaarisa kadib markii uu dhowaan gubtay suuqaasi mid ka mid a jufooyinka beesha maxamuud hiraab ayaa nabadoon cusub ku dooratay munaasabad ka dhacday degmada aalbuur ee walaayada islaamiga ah ee galgaduud mujaahidiinta alqaacida ayaa weerar dhowr ah ka fuliyey wadamo dhaca galbeedka qaaradda afrika dowladda etoobiya ayaa ciidamo dheeraada u dirtay xuduudda ay la wadaagto waddanka suudaan قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran culimada magaalada gaarisa ayaa ku baaqay in la caawiyo ganacsatadii ku hanti beelay suuqii dhowaan gubtay ee suuq mugdi faahfaahin warkaas ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed mudey culimada iyo waxgaradka ku nool magaalada gaariisa ayaa baaq u diray ummadda soomaaliyeed iyaga oo ka codsaday in ay caawiyaan ganacsatadii ku hantibeeshay dabkii dhowaan ka kacay suuqa mugdi ee gaariisa culimada ayaa sheegay in dabkii ka kacay suuqaasi ay ku burburtay hanti aada u badan ganacsataduna u baahan yihiin in la garab qabto waa sida aada u maqasheen aad u arkaysaan suuqaas dabcan musiibo weyn oo ummadda gaaris degan ku habsatay bay ahayd marka culimmadan kulligood masalada waxaa ugu kulmeen inay gaarsiiyaan muslimiinta dibadda iyo gudahaba oo meeshaa wixii laga qaban kara laga qabso rabbana yaquulu fii kitaabihi watacaawan cala albiri waataqwa wayaquulu nabiyu sala allahu alay wasalam allah fii cawni cabdi maa kaana cabdi fii cawna akhiih laa yumin axadum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih marka kaalmahaas baan maaragtay iyo qayladaa baan maaragtay iskugu imaanay dadkii dibadda iyo gudahaba inay umuurta ayada ay arkaan oo maqlaan marar badan ayuu gubtay suuqa mugdiye ee magaalada gaariisa waxaana la xasuustaa in ciidanka kenya ay hadda ka hor si ulakac ah u gubeen mid ka mid a jufooyinka beesha maxamuud hiraab ayaa nabadoon cusub ku dooratay munaasabad ka dhacday degmada ceelbuur ee walaayada islaamiga ah ee galgaduud tafaasiil warkaas ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed cali kulankan ka dhacay degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayay jufada reer celi oo ka mid a jufooyinka beesha maxamuud hiraab ku dooratay nabadoon cusub kulanka ayaa waxaa sidoo kale looga hadlay xaaladda iyo waxyaabaha quseeya amniga goobaha ay jufadu degto ugu horeyn nabadoonada jufada reer celi oo madasha ka hadlay ayaa ballan qaaday inay la shaqayn doonaan nabadoonka cusub ee ay doorteen walaalkey waxaan kula dardaarmayaa insha allahu tacaalaa in maaragtay ilaahay maaragtay uu ku karab galo isaguna uu karti iyo dhabar adeeg u yeesho mas-uuliyaddaas maanta aan ku wareejinnay maamulka islaamiga uu kula shaqeeyo annagana shareecada islaamka uu nagu hoggaansho cadaaladana uu ku dagaalo tolkiisana uu si wanaagsan ugu shaqeeyo walaalkeen cabdigii la xalane oo maanta beesha reer celi ay u dooratay naqiib kuna dooratay magaalada ceelbuur waa ku wada qanacsannahay waana ugu duceeyahaynaa ilaahay inuu la garab galo naguna hoggaansho shareecada diinta islaamka ilaahayna isaga u fududeeyo annaguna aad iyo aadaan ugu hambalyeehaynaa waana la shaqay doonnaa si wanaagsan oo aana ilaahay nagu ogyahay ayaan ula shaqay doonnaa haddii ilaahay idmo cabdi geelle xalane oo ah nabadoonka cusub oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in jufada uu ku hogaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka waxaan caddaynayaa inaan xilkaa isku dayayo inuu ilaahay la garab galo oo arrinkaas aan maaragtay si wacan u qaato ayaguna waa ku mahadsan yihiin waxaa goobjoog ah walaayada islaamiga oo maaragtay ceelbuur gobolka ceelbuur runtii aad baan maaragtay u hambalyaynayaa mas-uuliyadda la ii dhiibay oo maaragtay xilkaa waxaana ku hogaami doonaa beesha shareecada islaamka ayaan ku hagi doonaa hadda ninkii diidahuna waa nin maaragta banaanka ka ah laakiin shareecada ayaan ku hagi doonaa haddii alla yidhaahdo dad islaam ah maadaama aan nahay oo kitaabka uu yahay maarata manhajka iyaga iyo maarata wixii aan ku dhaqmi lahayn isaga wax walba ay noogu idil yihiin raalli baan ku nahay odayaal badan oo galabta meesha fadhiya oo maarata arrin laga shaqeeyey waay arrintaan oo maarata muhiima walaayaduna waa goobjoog waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalid oo munaasabada soo xiray ayaa soo dhoweeyey nabadoonka cusub ee ay jufada dooratay akhiiran marka annaga ka wilaaye ahaan waxaan soo dhaweyneynaa qaybka reer celi ay doorteen oo la yidhaahdo cabdi geelle xalane waa soo dhaweyneynaa waa la shaqaynaynaa hoolihiisi iyo maaragtay beeshii uu ka aadan yahay insha allahu tacaala waxyaalahaasi ku saabsan waa insha allah waa la shaqaynayaa aad iyo aad baan usoo dhaweyneynaa asagana waxaan ka rabnaa in maaragtay maamulkii iyo maaragtay degmooyinkii asaga markaas joogo oo ula shaqeeyo haddii alla yidhaahdo walaayada warxii uu xirmo oo maaragtay walaayada soo raadiyo insha allahu shaqadaasi dhan waa isagaa insha allahu tacaala aan ka rabnaa inuu ku dadaalo ayaan sugaynaa haddii alla yidhahdo subxaanahu wa tacaala wajazaakum allahu khayran qabaa'ilka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa had iyo goor doorta nabadoonno iyo ugaasyo ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka mujaahidiinta alqaacida ayaa weerar dhowr ah ka fuliyey wadamo dhaca galbeedka qaaradda afrika mujaahidiinta alqaacida ayaa sare u qaaday halganka jihaadiga ah ee ay uga jiraan mandiqada saaxilka ee galbeedka qaaradda afrika jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa la sheegay in maalmihii lasoo dhaafay ay fuliyeen tobanaan howlgallo ah oo ka dhacay ilaa afar dal oo deris ah boqolaal dagaalyahano ah oo aad u hubaysan ayaa weeraro cagmarin ah waxay ka fuliyeen laba magaalo oo ka tirsan dalka neger ee deriska la ah dalalka maali iyo burkina faso saraakiil amni ayaa sheegay in xoogaga alqaacida ay la wareegeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada ilaalada xuduudaha ee niger kaas oo dhaca degmada tilaberi weerarka oo ahaa mid dhacay xilliga baldhaca ayaa lagu kadiyey ciidamada ilaalada xuduudda ee dowladda niger waxaana ka dhashay khasaare baaxad leh warbaahinta afka dowladda ku hadasha waxay sheegtay inay dhimashadu ku dhowdahay ilaa toban askari fiideo ay soo saartay mu'asasada asalaaqa garabka warbaahineed ee jamaacada ugargaaridda islaamka iyo muslimiinta ayaa lagu soo bandhigay natiijada ka dhalatay weerarkii aadka u cuslaa ee degmada video ay soo saartay mu'asasada asalaaqa garabka warbaahineed ee jamaacadda ugargaaridda islaamka iyo muslimiinta ayaa lagu soo bandhigay natiijada ka dhalatay weerarkii aadka u cuslaa ee degmada tilaberi muuqaalka waxaa lagu daawan karaa meydadka sideed askari oo yaalla goobta dagaalka lix gaari oo cabdibalayaala oo gubanaya hal gaari oo ay mujaahidiintu gacanta ku dhigayaan iyo laba qori oo dhashiikayaal ah oo ay ka furanayaan qaar ka mida gawaarida la gubay deegaanka oo weerarku ka dhacay ayaa waxaa saaran xuduud beenaadka ay wadaagaan dalalka burkina faso iyo niger mas-uuliyiin u hadlay ciidamada ilaalada xuduudaha waxay sheegeen in dagaalyahanada weerar ka geystay inay gudaha dalka kasoo abaabuleen howlgalka ayna suuragal tahay inay jiraan koox isku xiran oo gudaha dalka niger ku sugan booliiska niger ayaa mar kale la sheegay inay weerar culus kala kulmeen mujaahidiinta qoraal ka soo baxay jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin waxay ku sheegtay inay seenada hubo ah ku qanimaysteen howlgalka dambe sidoo kale mujaahidiinta ayaa sheegtay silsilado weeraro ah oo ka dhacay wadamada burkina faso halkaasoo lagu dilay tobanaan askari oo burkiiniyiin ah kelimad maqal iyo muuqaal ah oo u jeediyey sheekh maxamed kuufa oo ka mid ah mas-uuliyiinta nusratul islaam walmuslimiin ayuu uga hadlay camaliyaadka mujaahidiinta ee mandaqada ka socda sheekha ayaa bogaadiyey ciidamada mujaahidiinta ee ka dagaalamaya dalalka maali burkina faso niger iyo togo markii afaraad ayay mujaahidiinta howlgallo jihaadiya ka wadaan dalka togo oo ka mid ah wadamada galbeedka qaaradda afrika ee uu awoodda ku leeyahay faransiiska mas-uulkan ayaa kelimadiisa kusoo hadal qaaday faragelinta ruushka ee dagaalka maali wuxuu sheegay in ciidamada shirkadda caloosheed u shaqaystayaasha ah ee fangar ay boqolaal qof oo muslimiina ku xasuuqeen deegaana ka tirsan dalka maali wuxuu sheegay in caloosheed u shaqaystayaasha ruushka oo ay wehlinayaan askar ka tirsan xukuumadda maali ay gumaad u geysanayaan shacabka asagoo ku goodiyey inay si deg dega uga jawaabi doonaan kusoo biiritaanka ruushka ee dagaalka maali dhinaca kale weerar cusub oo khasaaro badan dhaliyey ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan dalka baniin saraakiisha booliiska ayaa sheegay in xoogag jihaadi ah ay weerar culus ku qaadeen saldhig booliis oo dhaca waqooyiga dalka baniin weerarka oo dhacay xilli habeen ah ayaa ka dhacay degmada dasaari oo ku dhow saddex agal xuduudeedka ay wadaagaan burkina faso niger iyo baniin mas-uuliyiin amni ayaa u sheegay wakaalada wararka ee reuters in ugu yaraan laba sargaal oo booliiska baniin u dhashay ku dhinteen tiro kalena dhaawacyo soo gaareen kadib markii jihaadiyiintu ay weerar hubaysan ku qaadeen ciidamadeenna waxaa u suurto gashay inay jihaadiyiinta iska caabiyaan balse nasiib darro laba askari ayaa naga dhimatay ayuu yidhi sarkaal boliis ah oo ku sugan degmada daasaari dalalka toogo iyo baniin oo kusoo biiray masraxa jihaadka ee galbeedka qaaradda afrika ayay dowladaha ka jira ka sheeganayaan weerarada soo laalaabtay ee ka imaanaya mujaahidiinta warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dowladda ethoobiya ayaa ciidamo dheeraada u dirtay xuduudda ay la wadaagto waddanka suudaan wararka ka imaanaya xuduudda ay wadaagaan dalalka ethoobiya iyo suudaan ayaa sheegaya in markale halkaas ay ka aloosan tahay xiisad colaadeed saacado kadib markii guuldarro dhabarka loo saaray ciidamada xabashida ethoobiya dowladda ethoobiya ayaa kumanaan kun oo askari oo dheeraada u daadguraysay deegaanada kulaala xuduudda ismaamulka amxaarada iyo mandaqada alfashaqa ilawaradyo ayaa sheegaya in etoobiya gaadiidka gaashaaman iyo madaafiicda goobta ay geysay dhulka lagu muransan yahay ciidamadeedu isku diyaarinayaan qaadidda weerar argudasho ah milatariga suudaan ayaa isna dhankiisa xoojiyay ciidamada uga sugan aagga dagaalka waxaana ay ka foojigan yihiin weerara uga yimaada dhanka ethoobiya warbaahinta maxalliga ah ayaa soo wareysay in jenaraal burhaan ou amray in ciidamo dheeraada loo diro mandaqada alfashaqa dowladda ethoobiya ayaa sidoo kale isku dayeysa inay qalabayso maleeshiyaadka amxaarada si ay weerar arbushaad ugu qaadaan beeralayda suudaaniyiinta ee ku sugan deegaanada lagu muransan yahay warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga waa naga intaa